الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxay noogu hadhanaa baabka hore laynka u dambeeya laynkaa u dambeeya waa safxadda laba boqol iyo saddexiyo toddobaad walaa tuqbalu lama yeelayo shahaadatu jaarin nafcin jaarin mid soo jiidaya linafsihi nafcan mid naftiisa dheef u soo jiidaya markhaatigiisa lama aqbalayo walaa daaficin canhaa dararan mid naftiisa dhibaato ka difaacayana markhaatigiisa lama aqbalayo ila markhaatigii baynu ku jirnay moogta marka qofka haddii marka uu markhaatiga furo wax ka dhacayaan qisaas maal mas-uuliyadu xambaari lahaabaa ka dhacaysa de maxaynu markhaati ku ku aqbalnaa isagao sheekada darafka ah hadduu dheef u sugnaanayso oo marka markhaatigan iyo arrinkani uu sugmo wax uga soo baxayaan oo uu wax ka helayo maya shaarixu tusaalaha wuxuu ka dhigay an yashhada alwaarisu ana muwarifahu maata qabla an yandamila aljurx fayaakudu diya tusaale kaasuu kaaga dhigay waxa uu leeyahay maalan qofkii isaga ahaa ee uu dhexlaya dhintay waxa uu dhintay isagoo qoontaa ku taallay aanay bogsanin aanay bogsan marka haddii aanay bogsanin macnaheedu waxa wey inu nabarkii u dhintay oo magtii sugmayso hadduu bogsadayna waa in nabarkii ula qiimeeyo naftii ama magtii qofku aanay sugmayn dee taa maya tusaalaha labaadna wuxuu kaaga dhigay an tashhad alcaaqilatu fii qatli اlkhata bifisqi shuhuudi اlqatl dadkii magta wada lahaa ayaa qeyb ka mid ihi waxa ay markhaati ku noqdeen markhaatiyaasha dilku inay qaarkood faasiqiin ahaayeen qof baa la dilayoo dabeedna dilkaa wixii sugi lahaa waa maxay waa markhaatiyaasha kuwii magta loo sheeganayay qaarkood baa ka qayb galay ama qisaasta loo sheegan lahaa qaarkood baa ka qayb galay markhaatiyaashii dee lama aqbalayo hadduu dilku sugmay ila magti baa lagu yeelanaya si kale haddaynu dhigno qof laba qof oo maal wadaleba kasoo qaad shuraaka wax isugu jiraan ayay midkood cid isqabsadeen ka kale de markhaati u noqon maayo ciddii wax lagu yeelanayey iyo ciddii wax yeelanaysay iyagu markhaatigaba galaan halkaasaa laga eegaya waa jaaru nafci iyo daaficu dar mid dheef soo jiidanaya iyo mid dhib iska joojinaya deedifayntaa lagu daraya deedifaynta hebel markhaati iima gala bay dhaha soomaalidu kaa waan deedifeeyey markhaatigaasoo waxaaya waxaasaa sababahoo jira inaanu caynkaatoo markhaati ii gelinkaas maadaamuu yahay jaaru nafci intaa odayaasha soomaalida garta yaqaanaa jaaru nafciga waa iska yaqaanaa haddii adiga reer magaalkaa ay kugu adag tahay way yaqaanaanoo jaaru nafci waa mid dheef soo jiidanaya ka odhanaya walaa daaficin canhaa dararan mid naftiisa dhibaato ka riixayaana isaguna ma gala markhaatiga baabkan aynu gelaynaa waa baabka u dambeeya kitaabka waa kitaab alcidqi xoraynta kitaabkeedii weeye waa laga yaabaa kitaabkan fuqahada casrigu marka ay kutubahooda qorayaan inay iskaga tagaan oo aanay qorinba oo aanay ka sheekaynba sida kutubta dambe qaarkood yihiin sababta waxa ay ka dhigayaan dee maba jira bay leen addoommo iminka addoommo laga warramo axkaamtooda la sheegaa maba jiraba addoon baa la xoreeyey mid baa la mulkiyey mid baa la iibiyey waxaas maba jiraanba waxaan jirin waxba yaynaan soo qaadin bay leeyiin laakiin jawaabtu waxa ay tahay yay jirin addoommo iminka laakiin miyaa laga quusta dee lagama quusanina inay yimaadaan waan rajaynaynaa insha allah dadka muslimiinta intay awood usoo noqoto waa mid waxa kale oo addoommaha iyo arrimahooda ka warramaya aayaad iyo axaadiis badan sidee loo fahmaya haddii aan la sharxin marka qofkiina wuxuu rabaa tafsiirkii iyo xadiidkii inuu akhristo waxaanay ka sheekaynayaan ay ka warramayaan aayaadka iyo axaadiistaasi wax la xidhiidha addoommaha xorayntooda milkiyadooda marka qofkiina waxaa loo bahay inuu naskii fahmo idan waa lagama maarmaan in sharax laga bixiyo markaa horeysa bay ilaahay nidaamka rag iyo dumar u mucaamalan karaan ee u wada xidhiidhi karaan markuu ilaahay ka hadlayay ee qoys iyo taran ku iman kara muxuu yidhi waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum muuminiintu waxa weeye kuwa cawradooda iyo ceebtooda ilaashadaan macnaha cawradooda ka ilaaliyaan waxay ceeba agabkooda xaaraan uma quraan iyo sino laakiin hadday dumar la dhaqmayaan ama waxay kula dhaqmayaan guur xalaalah ama milkul yamiin addoontiisiiya uu leeyihi labadaa waaya islaamku uguma horreynin ama diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nusuustan lagu soo dejiyey uguma horreynin ka warramidda addoommaha laakiin addoommuhu way jireen berigooda horeba way jireen waayo qur-aanku waxa uu tilmaamay nebi yuusuf calayhi salaam in intoo qole ay ceelkii ka soo saareen oo ay heleen dabeetana qoladii safarka ahayd ay ka iibiyeen in madaxa oo meeshaa masar xukumayay ilaahay baa yihi washarawhu biamani bithamanin baksin daraahima macduuda xoogaa yaroo shilimaaday ku iibsadeen nebigii dhammaa ee qaaliga ahaa iyagoo aan ka warhaynin arrinkiisa iyo waxa ay xaqiiqadiisu tahay addoonnima u iibiyeenoo ninkaasina addoonnimu u haysta waxaa kaluu rasuulu llaahi maxamed tilmaamay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa ee bukhaari ku jiray nebi ibraahim isagiiyo islaantiisii saaro oo miweynadii ahaydoo wada socda ayaa nin boqora bay ku soo baxeen ninkaa boqorka ahi dumarkuu qabsan jiray qisadu way dheerayd waxaynu uga jeednaa islaantii nebi ibraahim buu ninkani qabsaday ilaahay baa ka furdaamiyey karaamadeedii ay lahayd qof weliga ilaahay bay ahayde markastuu gacanta usoo dhaweeyaba wuu suuxaa markii dambe ui war gabadhii maydaan keenina shaydaan baa i keenteenay dhaafiya wuxuu soo siiyey ruux dumarahoo haajiro laydhaah oo isaga addoon u ahayd ayuu ihi taana qaado waan ku siiyey kaxayso way kaxaysatay markay nebi ibraahim u tagtay calayhi salaatu wasalaam qisadii uga warantay baa waxay tihi gabadhanna wuu isoo siiyeyoo gabadhan addoonta ana anigu igu soo wareejiye wuu isiiyey oo intii uu igu gafay baabu abaalgudi iga dhigay marka adigu qaado adaa nebi ibraahim oo ku siiyey nebi ibraahim wuu ka guddoomay miyaradiibuu ka dhigtay markaa waa kii intuu xoreeyey buu dabeetana miyaradiisiibuu ka dhigtay waxa ay dhashay nebi ismaaciil calayhim asalaatu wasalaam ambiyada dhammaantooda nebi ismaaciil bay dhashay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa ka xadiidka dheer aada uga warramay waana islaanta ay ka farcameen dee dadka nebi ismaaciil ka farcamay waa hooyadii carabta wey barakadeediina dee waa loo aayo islaantii sababta u ahayd weeyaan in samsamka ceelkaa laydhaa malagu inoo dilaaciyo kolka wax soo jiray bay ahaayeen addoomuhu islaamku markuu yimi ma suulinin arrintaasoo meesha kamuu saarin laakinahu sawaba wuuse toosiyey oo xadgudubkii iyo gefkii iyo dhibaatadii lagu hayay ayaa uu meesha ka saaray marka sugidiisa la eego sugidda la sugay iyo xigmadaha ku jira macnaha ee aan addoommihii meesha laga saarin ee la odhanin nidaamka addoommihee soo jiri jirayn ma jiro meesha waa laga saaray waxaa la odhan waayey marka hore waxa ay ku yimaadaan inta badan addoomuhu dagaal in dadku dagaalamaan tusaale ahaan muslimiinta iyo gaalada dabeedna cid la kala qabsado ciddaasaa addoomo noqonaysa cadaaladdu haddaba keeni mayso iyadoo dadkii muslimiintaa intoo cid laga qabsaday la addoonsaday oo la haysto in kuwoodii aynu sii dayno aynaan laynin oo aynu iska sii dayno keeni mayso wajazaau sayi'atin sayi'atun miluhaa ayuu ilahay yidhi xumaanta abaalkeedu waa xumaanun ninkii ku dila waad dilaysaa ninkii ku addoonsado waad addoonsanaysaa halkaa cadaaladii islaamka wey tu kale kolka la eegana nooc cuqubaa bay tahy addoonnimadan qofka la addoonsanaya waayo qofku ilamaa intii gacanta lagu dhigayay macnaa dacwaddii baa la gaadhsiiyey diin ilaahay baa loo sheegay waxa uu abuuran yahay iyo rususha lasoo diray iyo diinta timid baa looga warramay wuu dhagaha ayuu ka furaystay oo xaqii ma soo raacin ilaa intii intoo la dagaalamay gacanta lagu dhigayay marka xaqu wuxuu u yeeshay kaasi in xorriyadda laga qaado ilaa muddo ilaa intuu islaamayo dee markuu islaamana waxaa la dhiirigeliyey in la xoreeyo marka arrintaasina waa nooc abaalmarin ah iyadoo la ogsoon yahay dadku inuu qaybsan yahay oo maalan cadowga muslimiinta ay dagaalamayaan dee laba qaybood buu qaybsamayaa waxna waa gaashaanqaad waa wixii dagaalamaya ee warangal ah waxna waxa weeye dadka maatida ahee dumarka iyo carruurta marka cidda la addoonsanaya waxa weeye maatida laakiin qofkii kale dee ama waa la dagaalamaya ama waa la dilaya haddaba marka ay og yihiin dadkaa maatida iyaga la sii daynayan waxba la yeelayn lana dilayn dabcan inta ay habraadaan way adkaanaysa siduu kani dilka uga baqaya iyaguna istirqaaqa iyo addoonnimada ay uga baqanayaan oo waxyaabaha intoo dhan ba waxaa ka sii weyn inuu yahay arrinkani xukum ilaahay uu addoomaha u jideeyey oo uu oggolaaday xukunkiisuna xigmadiisuu leeyahay ama ha la fahmo ama yo hala fahmin waa waajib ay tay in laga guddoomo oo la qaato taasi baa markaa iyaduna intoo dhan ba kasii horeysa leanna waa addoommaha ilaahay baa abuuray kuwuu yidhi ha la dilo iyo kuwuu yidhi addoon ha laga dhigo iyo kii uu yidhi ha la badbaadiyo intoo dhan ba waxaa si aada og tahay islaamku inuu dhiiri geliyey oo qur-aan iyo xadiidba ay ka warameen in la xoreeyo qofka addoonka ah haddii uu mumin noqdo mar hadduu ilaahay rumeeyo waxaa la dhiiri geliyay in la xoreeyo siyaabo badan baabo badan baad ayaynu kusoo maraynay addoon ha la xoreeyo addoon ha la xoreeyo masalan ilaahay baa ka waramay qofka muuminkaa waxyaabaha u yaalluu hore ugu marayo falaqtaxada alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw idcaamu fii yowmi dii masqaba ilaa aakhiri alaayaat qofkani muu waxyaabaha ku adkaanaya muu gudbo oo addoontii oo xoreeya baa ilaahay weli xagga axaadiidta xadiidka saxeexaa ee ku sugan intaynaan axaadiidta gaarin dee qur-aanka waxaad ku haysaa kafaaraadka haddii ay tahay qofkii wax dila inuu qoor xoreeyo qofkii gabadhiisii kabaka dihaarka waxaa la yidhaahdo sameeye ee ka dhaartay inuu addoon xoreeyo kafaarat lyamiin qofkii walla maray ee wixii fulin kari waayo inuu addoon xoreeyo waxaasoo dhami waxa ay yihiin albaab loo furay xornimadii addoonka xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan abi hureyra warinayaa isla sidaasunbuu dhiiri gelinaya nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qof kasta oo xoreeya qof muslima istanqada allaahu bikulli cudwin minhu cudwan minhu min annaar qofka muslimka qof muslima xoreeya xubin walba ilaahay wuxuu kaga badbaadiyaa xubin isaga ka mid a macnaha xubin kasta oo addoonkan u badbaadiyaa isagana wuxuu waxaa la qaabilsiinayaa xubin oo naarta laga xoreynaya macnaheedu waxa weeye ilaahay baa naarta gaashaan uga dhigaya mar hadduu qof xorriyaddiisii usoo celiyo badbaadiyo waxaa kaluu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhiiri gelin jiray marka dadka muslimiintaa dhibaata ay ku timaado ama abaari ay timaado ama dayaxmadoobaadu yimaado in la toobad keeno samafalkana la badiyo addoomahana la xoreeyo waa xadiidka asmaa bint abibakr ay warinaysa radia allahu canha markaa waxa ay leedahay markii qoraxdu ay madoobaatay waktigii nebiga amara bilcitaaqati fii kusuufi shams qoraxdii baa madoobaatay wuxuu ihi ilaahay loo toobad keeno addoomahana hala xoreeyo marka taasina waa mid meesha ku jira waxaynu odhan karnaa dardaarankii ugu dambeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sii dhimanayey dadka waxa uu u dardaarmo oo yihi asalaata asalaata wamaa malakat aymaanukum wardadiihow salaada ilaaliya addoommaha gacmihiinu ay milkiyeen ilaahay uu mas-uulka idinka dhigayna ilaaliya macnida waxaa weeye sida axaadiid kala fasirayaan inaan lagu kalifin qofku shaqo aanu karayn in loo cadaalad sameeyo oo si mucaamalo wanaagsan iyo ladhaqan fiican loo muujiyo in qofku waxa uu cunayo uu wax ka siiyo wuxuu xidhanayana uu wax ka siiyo meeshuu seexanayana geliyo siday qisadii cumar kusoo qaadanayna xataa gaadiidka ayaa isaga iyo addoonkiisa midba mar uu fuulayay ilaahay arkaasaa ixsaanka loo samaynayaana uu yahay marka haddii daliilka ka warramaya addoommaha wax kaaga xidhmi lahaayeen qaybaha aayaadkiiyo axaadiistu addoommaha ay ka warramaan waa kuwan soo socda baababkan kala duwanba addoon lagaga warramaa kiibuu marka ka warramoo waxa ui wayasixulcitq xornimadu waxa ay ka ansaxdaa min kulli maalikin qof kastaoo wax leh jaaizi tasaruf jaa-izi tasaruf oo tasarufi kara wax maamulan kara fii mulkihi milkigiisa iyo lahaanshihiisa qofka maamulan kara kaasi in uu wax xoreeyaa way ansaxaysa erayada uu isticmaalayo wax ku xoraynayaana wayactiqu bisariixi alcitqi ereyga cidqi ahoo uu caddeeyo waxbay ku xoroobaan waalkinaaya maca niya kinaayaduna waa erey maldahan oo u isticmaalaabay wax ku xoroobi karaan maca niya iyadoo niyooday marka cidqigu waxa weeyaan qofkii oo la sii daayo xornimadiisii loo soo celiyo taqaruban ila allahi tacaala iyada oo ilaahay loogu dhowaanayo iyada oo ilaahay loogu dhowaanayo marka hadduu qofku yahay jaa-izu tasaruf macnaa qof wax leh qofkan addoonkaa buu leeyahay isla markaana tasaruf wuu awoodi karaa inuu wax sii iibiyo wax soo iibsado wax hibeeyo waxna wuu xorayn karaa weyi muxuu wax ku xorayn karaa ereyada la isticmaalayaa waa maxay sidii aynu guurka ku soo maraynay ereygan wax lagu xoreeyaa wuxuu noqdaa mid cad iyo mid yaro maldahan labadaba مثلا هدول هذا وان كحري وفي عربي النقرة ساعتقتك وسيداي هو هو العطوي نية ومضحنا كناية هو لفظي المردهن oo suuragal ay tahay in uu sii daayo iyo la-aanteedba laakiin hadduu niyoodo sii dayna uga jeedo xornimo waa soconaysa badela waxau ihi laa suldaana lii calayk awood kuguma lihi laga bilaabo maanta ama awood kuguma lihi laa khidmata lii calaykum ii shaqayn maysaa maanta kadib ii shaqayn maysa maxaad ula jeeda erayga ma xornimo haa waa ka dhaqaajiyeyba waayahay waxaa kaloo suuragal haddaba addoonkii in uu qofku bar xoreeyo inuu bar xoreeyaabaa suuragal ah badhna aanu xoraynin islaamku isaga oo u dada u dadaalaya qofkaa bani aadamka ah xorayntiisa xukunkanuu jeediyey ayuu ayuu jireeyey oo ah addoonkii uu barhka xoreeyu yihi bar barhkaabaa xor ah barhka kalena xoreedaa la leeyahy hadduu dhaqaalahayo barhka kalena wuu xoroobo uu raacay baa layihi oo si toosa buu wada xoroobay qaybtii kale isagiibaa macnaha laleeyahay xoree waxau ihi waidaa actaqa markuu xoreeyo bacda cabdin addoon barhkiibuu xoreeyey actaqa calayhi jamiicu dhammaantii baa wada xoroobaya saas warku waa intaaba actaqa calayhi jamiicu waarma soo kala hadhe eh waxaa loo dadaalayaa xagga ixsaanka iyo samafalka eh wuu ka wada dhaqaajiyey baa laleeyahay nusnus maya toos buu uxiroobay waanaad karaysa haddaba keligii muu wada lahayne qof bay wada lahaayeen maxaa la yeelaya wa in actaqa shirkan lahu fii cabdin hadduu xoreeyo qeyb uu addoon ku lahaa addoon bay nin wada lahaayeen qeybtiisiibuu yihi waa xor wa huwa muusir muusir qofka uu xoreeyeyna waa waa qani oo dee dhaqaaluu leeyahy faral cidqu xorayntii waxay saamaynaysaa ilaa baaqihi addoonka qeybtiisii kaley saamaynaysa wakaana calayhi dushiisa waxaa ah qiimatu nasiibi shariiki shariigii ay wax wada lahaayeen qeybtiisii qiimaheedaa lagu leeyahy taasna macnaheedu waxa weeye addoonkan uu barhka xoreeyey barhkan unbaabu lahaaye mu wada lahayn nuska kalena ayaa lahaa iyo qof kale markaa hebelkani nuskan uu xoreeyey laga aqbal nuskii kalena waxaa la leeyahay hebelka iska leh lacagta u celi ninkani u wada xoroobee aduguna xoolaad haysaae nuska kalena raaciye adigu hebelkan u celi barhkiisi hebelkaa kalena ma odhan kara may anigu intayna xorayn maayo anigu waan iska haysanaya hadduu dee kani xor u noqdo oo u xoreeyey anigu nuskayga waan haysanaya laga dhagaysanba maayaba addoonkiibaaba dacweeya wuxuu leeyahay maadaam labadiina wada lahaydeen maxkamaduu tegayaa kani wuu xoreeyey awoodna wuu leeyahy inuu hebelow kuu celiyo waxaagii waxaagii uu qaado anna waa dabaday banaanka waan dhaqaajiye wey waaya wahuwa muusirun baa laakiin shardiga inuu dee dhaqaalahayo ayaa shardiga kan nuska xoreeyey hadduu laakiin dee aanu dhaqaalahaynin kii kale ku xidhanta masala adigu nus baad lahayd nuskaagii waad xoraysay ninka kale nuskiisii xoroobi maayo xoolo aada u celinaysa haddaanay jirin xoolo aada u celinaysa haddaanay jirin oo aad aanad waxba haysan kaa kalea la leeyahy war min fadlaka adiguna iska raaci hadduu diidana dee addoonkii wuxuu noqon doonaa mid badhna xoraa badhna waa kaasoo waxau ihi saral cidqu ilaa baaqihi xornimadii waxay saamaynaysaa addoonka intii soo hadlay wa kaana waxaana uu noqonayaa calayhi dushiisa ninkan nuska xoreeye dushiisa waxa saaran qiimatu nasiibi shariiki ninkan wax la lahaa qaybtiisii qiimadeedu waxay saarantay kaa nuska xoreeyey isagaa la leeyahy adeer isku wada qaado oo ilaahay dartii wada xoreeyaoo ninkan kula lahaana nuska u celi halkaa waxa kaaga soo baxay marka arrintan inay dee waajib tahay markuu qofku dhaqaalo leeyahy sidaana waxaa tilmaamaya xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan oo saxiixa oo markaa ay tahay de inaad macnihiisana fahamto ilaan wuxuu ku yaallaa kitaabkiiy wuxuu ku yaallaa saxiixeynkiiya nebigu wuxuu uhi man actaqa shaqiisan min mamluukihi fa calayhi khalaasuhu fii maalih qofka addoon uu barh ku leeya xoreeya dhammaantii waa inuu wada xoreeyaa haddii aanu maal lahayn waa la qiimeynayaa mala hadduu maal leeya wada xoree baa laleeyahy haddii aanu maal lahayna uma stusciya hayra mashkuuqin calayh adoonkii intoo nuskii soo hadhay laoree la qiimeeyo ayaa laleeyahy shaqo tagoo nuskana iska fasax oo ninkan isaguna ku xorayn waayey barhkiisa sii laba magacba halkan kaaga soo baxo addoomuhu leeyihiin midi waxa weeye ka hore mubacad weeye mubacad waa haadaa cabdulmubacad kani waa addoon kala baran badhna waa xor badhna waa ka adoon magacaas wuu jiraa waxaa kaloo jira adoon la yidhaahdo mushtarak waa mid la wada leeyi mid la wada leeyi magaca labaadna wuu kaaga soo baxay marka ereybixinta fiqiga ama xadiidkaba labadaa magac haddii ay yimaadaan mubacad la yidhiyaa waa mid uu barxor iyo badhna adoon yihi sababtan daraaddeed haddii la yidhaahdo waa mushtaragna laba nin ama wax ka badan baa wadaleh masaladaa waynu ka gudubnay masale kaloo addoomaha la xidhiidha iyo xornimadoodii oo lagu dadaalayo ayuu halkanna kuu sheegay waman malaka qofka iska yeesha waaxidan min waalidi waalidiintiisa mid ka mid a dadkii isaga dhalay mid ka mida buu soo milkiyey aw mawluudi ama ciddii isagu uu dhalay ubadkiisa ahayd mid ka mida buu mulkiyey cataqa calayhi wuu ku dul xoroobaya haddii waalidiintaada qaar ka mida mid ka mida aada soo milkido ama qaar ka mida ama ubadkaaga mid ka mida aada milkido oo addoon ahaa toos markaasuu xoroobaya waxaa loo dadaalayaa xornimadii xornimadii baa loo dadaalayaa sidaasuu xadiidka saxiixa ahina tilmaamayaa ku sugan muslim rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam laa yajzi waalidun laa yajzi waladun waalidan ilaa an yajidahu mamluukan fayashtariya fayactiqah qofku waalidkiisa xaqiisa ma gudo jeeroo uu helo isagoo addoona dabeetana uu soo iibsado markaa uu xiroobo markaa uu xiroobo taasibaa markaas dhacaysa buu nebigu marka halkaa waxaa laga fahmay haddii qofku waalidkiisii uu milkiyo inuu markaaba xoroobayo waxaa kaloo laga fahmay samafalka uu waalidkiisa u sameeyo waxyaabaha ugu waaweynaysa ilaa way dhici kartaaye waalidkii addoona inuu ubadkiisuna ay xor yihiin way dhici karaysa marka waalidka la leeyahay aabihii hooyadii awowgii ayaydii kuwii labaad bay noqon karta marka la leeyahy mawluud iyo miduu isagu sii dhalayna ubadkiisii iyo ubadkay dhaleen iyo kuway sii dhaleen mid kastaba xornimadaa loo dadaalaya macnaha samafalkii baanay ahayn labada qofe caynkanihi in ay milkiga noocani uu dhex maro marka islaamku waa fasaxay labadaa qof waa laba qof oo xidhiidh adag leh taa intaasaynu kaga baxnay mas'alo kale u gudbay marka masaladaa kaloo ah qofka had iyo jeer aada xorayso islaamku wuxuu idinka dhexaysiiyey xidhiidh la mida ka gacaltooyadoo kale oo gaadhsiisan in la isku dhexlaba eray bixinta loo yaqaanaana waxa weeye xagga cilmi alxadiidka ama fiqiga islaamigaada alwalaa alwalaa walaagaasi waxa weeye tolnimo iyo gacaltooyo dhex maraysa labadan qof ee is-xoreeyey oo kan wax xoreeyey gacan iyo gacaltooyuu ku leeyahy kanuu xoreeyey marka kanuu xoreeyey xorta ahi berigan dambuu shaqaysta ee uu xoroobay xoolaha uu helo xigto ka dhaxasho haddii la waayo kan xoreeyaa dhexlaya kan xoreeyey ayaa xigto waa u dhexlaya qofkani wuxuu noqday mawlaa mid la xoreeyey xoolana wuu leeyahy xigto dhaxashaa la waayo yaa xoreeyaa la odhanaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu uga warramay waxa uhi fa ina alwalaa liman actaq gacaltooyada noocaasa waxa iskale kawa xoreeyey islaamku waa arrin uu dhiiri gelinayo macnaha xornimadii baa la dhiiri gelinaya qofku wuxuu isleeyahy inta aada leedahayba kol haddii dhaxalkooda aada yeelanayso kol haddii xigtanimadaasi iyo xidhiirkaasi idinka dhexeeyo wada xoreeba xorriyadiisiina ha helo adigana xigtadanaad heli saa darteed buu ka xanaaqay nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii bariire la odhan jiray ayaa caaisho ka codsatay inay ka caawiso xagga xornimadeeda kolkaasaa dabeed qoladoodiibaa waxay qoladii iyada lahayd gabadhaa ayaa waxay yidhaahdeen waanu ku xoraynaynaaye laakiin walaaga annagu aanu yeelano macnaha waanu kaa iibsanaynaa laakiin walaaga annagu aanu yeelano waanu caasho waa ka aqbalaynaa in ay ku iibsato walaaga aanu yeelano markaa nebigu waxau ihi inama alwalaau liman actaq qofkaa wax laga iibsaday walaag dee isagu muu samaynin wanaag moogti mar haddaanu xoraynin ee kan intuu iibsada xoreeyey baa walaaga leh iyo gacaltooyada marka dhaxalka laga warramayo saddex arrimood baa miduun sabab ay u noqon kartaa inay qofkan dhaxasho in xigta ay idinka dhaxayso iyo in xidhitinima idinka dhaxayso iyo in walaagani jiro asbaabu miiraathi lwaraa halaatha kullun yufiidu rabbahu lwiraatha wahiya nikaaxun wa walaaun wa nasab maa bacdahuna lilmawaariisi sawaab saddexdaas sabab wey taasu ka waramo iyaduna waa nooc dhiirigelin ahoo in dadkii la xoreeyo lagu dhiirigelinayo lagu abaabulayo wey waxaanu nebigu loo kale calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah alwalaau luxmatun ka luxmati nasab gacaltooyada noocan ee qofkan aada xoraysa idin dhex maraysaa waxa ay la mid tahay ta nasabka oo kale ta abtirsiimadoo kale weeye maadaam abtirsiimadina wax lagu dhexlayo tanna wax lagu dhexlayo baabkaasuu ka warramay haddaba waxa uu hi walwalaau min xuquuqi alcidqi walaagu waa xaq uu ay xornimadu keento xaq ay xornimadu keento weeye oo qofkaad xoraysa walaadaad ku leedahay gacaltooyo xitanimo xidhiidh la ysku dhaxlo waana xaq ka yimaada xornimada marka wax la xoreeyaad xaqaa yeelataa wa xukmuhu xukunka ka dhalanayaana waxa weeye xaqa xagga fiqi ahaan xukmu tacsiib cinda cadamihi waa casabanimo xukunkeed marka casabo la waayo casabada waa kuwa ku dhexlaya kuwa ku dhexlaya sida ay kuu dhexlaan baa kanaad sida kuwa aad xigtada tihiin aad u dhexlayso ayaa kanaad xoraysayna aada u dhexlaysa waa cinda cadamihi kolka casabo la waayo addoonkii cid casaba waa marka la waayo kan la xoreeyey yaa xoreeyadaa la isweydiinaya wa xukmu xukmu tacsiib casabanimadu waxa ay tartun buu tarayaa cinda cadamihi marka casaba la waayo ee aan casaba jirin ay lilmuctiqi maa lilcasabati min annasab kalwaladi waalwaalidi waalakh cinda faqdi saasay noqotay marka qadiyaddii dhaxalka iyo walaagan uu kasii warramay dabeedna waxau ihi wayantaqilu lwalaau gacaltooyada noocanihi waxa ay ka guurtaa min almuctiq bay ka guurtaa kii wa xoreeyey ila adukuuri min casabati casabadiisa kuwooda labbay u guurtaa taasuu kuu sheegay marka salan qofkan qofbaa xoreeyey maxaynu nidhi kii la xoreeyey marka uu dhinto ee xigto loo waayo ka xoreeyaa dhexlayin isku ogay soo maaha sidaa dee axaadiidtaa badaniba ay caddeeyeen isaga laftiisii baa la waayay kii uu xoreeyey oo dhintay dadkii isaga dhexlayay ayaa kaa kale dhexalkiisiisii yeelanaya waa xigtanimo la kala dhexlo weeye adigaagii xoreeyaa xaqan yeelanaya haddaad adigu dhimatana xigtadaada oo weliba ah kuwa casabadee lab ragga ay isxigtaan ayaa la wareegaya dhexaltooyadaa markaasaa dabeetana kaasi markuu dhinta ay sii dhexlayaan waa kaa kuu sheega wayantaqilu alwalaau min can ilmuctiq waa cinda mowtii markuu dhinto ila adukuuri min casabati tolkiisa kuwa lab ayaa xigtanimadaasi ugu xigtadaadiibaa soo fadhay dhexli lahaa adigu marka aada dhimato ee addo kan la xoreeyey dhexli lahaa iyagu de way badan karaan sideebaa loo kala horraysiinayaabaa isweydiinle waxa uhi wa tartiibu alcasabaati fi lwalaa casabadaada kala habayntooda xagga walaagan iyo gacaltooyadan marka la eego ka tartiibihim fi lirf waa siday dhexalka u kala horreeyeen maalan haddii qofkan aada xoraysay uu dhinto adigiina aada kaba sii horraysoona dhexlayn xigtadaadaa dhexlaysayn isku ogni oo masalada uu kuu sheegay xigtadaadu see u kala horreynayaan dee siday dhexalka u kala horreyn jireen dhaxalkaaga dee dadku uma sina uu kala horreeya aabbaha ubadkaaga ayaa usoo horreynaya aabbaha iyo ubadkii haddaanay jirinne awowgii baa kusii xigaya walaalihii baa kusii xigaya ilma adeeradii adeeradii sidii dhaxalkaba xigtadaadu ay ugu kala horreynaysa ayay walaaganna marka ay kaa dhexlayaan ugu soo kala horreynayaan wa tartiibu alcasabaati fi lwalaa'i ka tartiibin fi lirf dhaxalkaba siday u kala horreynayeen unbay kan dhaxalkiisana u kala horreynay lesba waa nooc dhaxalo walaaganiya masalo kaleu kuu sheego waxau ihi walaa yajuusu baycu lwalaa'i walaaga noocana in la iibiyaa ma banaana walaa hibatu in cid la siiyaana ma banaana qof kasta oo qof xoreeya xigtanimaa dhex martaybaa xadiidku uu sheegaya xigtanimadaasoo sheegaysa in la isku dhexli karo xigtanimada iyo tolnimada lama iibiyo haddaba nasabadda lama iibiyo sow maaha lamana iibiyo nasabadda lamana hibeeyo cidina kuuma kaxaysato cid kalena dee looguma deeqo tanna waa saas oo kale ila waa gacaltooya buu nebigu tilmaamay waxaa laga fahmayaa xadiidkaa uni waa luxmatun ka luxmati nasab waa hilib iyo cad iyo xidhid waa waa gacaltooyo lamida ta abtirsiimada marka abtirsiimada sidaan loo iibinin ee aan loo hibaynin ninkan abtirsiima idin dhex marta aad dhexlaysee tanna waa noocaas oo kale waxa iskala hun qofkii isaga ahaaye sameeyey falkan wanaagsan iyo ixsaankan iyo ciddii dhexlaysa sidii abtirsiimada la isugu dhexlay ila waa abtirsiin eh xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan qawigaa taa tilmaamaya nahaa rasuulu llaahi can bayci lwalaa'i wa can hibati sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu diiday in gacaltooyada noocaas ee muctiqa iyo muctaqa dhex maraysa almuctiq waalmuctaq aw alcatiiq labadaa xigtanimada dhex maraysa in la iibiyo la hibeeyo wuu diiday xadiidkutuu ka warramaya waa taa fasalkanina wuxuu ka sheekaynayaa nooc kale oo addoomaha ka mid a axaadiidtana kaaga soo bixi kara wa huwa almusamaa almudabbar qayb waxaa jira addoomaha magaca loo yaqaana weye mudabber markaa mudabber arrinkiisu waa ka caynkeeya kaasuu sheegaya kolba qayb buu soo qaadanaya qaybtana kaasaynu ku hayna mudabberka macnihiisu waxa weeye tadbiirku waa waa dibdhig dabbara macnaa arrinkii duburta waxaa la yidhaha xagga dambe marka arrinkiibuu dibdhigay qofkani addoonka xornimadiisiibuu dibdhigay sidan soo socotaanu ku dhawaaqay shardigan uu dhigay kolka la helo waxaa loo dadaalayaa xornimadii addoonka dabeetana uu xoroobaya waman qaala licabdihi buu ku yihi qofka addoonkiisa ku yidhaahda idaa midtu faanta xurun niyow markaan dhinto xor baa tahay fa huwa mudabber baa magaciisa la yidhaha addoonkaa haddaad doonaysa mudabber waa addoon lagu yidhi hebelow markaan dhinto xor baa tahay yactiqu wuu xoroobayaa bacda wafaatihi kan hadalkan yidhi markuu dhinto min huluihi xoolaha huludkood buu ka xoroobaya wayajuusu lahu waxa u bannaan an yabiicahu fii xaali xayaatih intanuu noolaya wuu iibin karaa wayabtulu tadbiiru dee mudabernimadiina way buraysaa intaana uu ku raaciyo mar hadduu addoonkiisii ku yidhi hebelow marka aan dhinto xor baa tahay horta waa loo aqbalay taa waa loo qoray magaca addoonkana mudabber baa laydha ninka hadal qofka hadalkan yidhi rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee ee ixsaankan fidiyey mudabbir baa laydha siiqati ismi lfaacil ayaa isagana magacaasa loo yaqaan waa kii wax dibdhigay wuxuu dibdhigayna waa xornimadii maanu iminka go-aaminina uu dibdhigay waxaa ka dhalanaya haddaba waxaa loo arkayaa inuu yahay samafal uu fidiyey geerida kadib waa tabarucu geerida kadib fidiye un weeye wixii geerida kadib tabarucu qofku fidiyana xoolihiisa saddex meeloodoo meel baa loo eegaa athuluthu wathuluthu kathiir buu nebiguna waynu soo marnay haddaad iminka dardaaranto oo aad tidhaha hebel waxaa la siiyey ama hebel baa xor ah waxaa loo eegayaa xoolahaaga saddex meelood oo meel unbaad xaq u leedahay inaad ku tasarufto labada meeloode kale ama labada daloole kale dadkii dhexlayaashahaabaa iska leh ilaa haddii tan la isku sii daayo qofku intuu wixiisa iska cuno cunu markuu isdhaado waad allaysanaysaana wixii oo dhan kala diraya dabeetana wuxuu cawira cawarayaa dadkii xoolaha eeganaya xigtadaha xaqa u lahaa iyo uwadkiisiiba ayuu faramadhaan diraya marka si aanay taasi u imanin waxaa la yidhi tabaruciina qofkan yaan laga xidhin geerida kadib uu fidinayay iyo marka xaaladdu ku adkaatuu geerida koylkeeda dhadhamiyey saddex meeloodoo meel baa loo fasaxay marka addoonkii huludkaa laga eegaya yactiqu bacda wafaatihi min huluthi waxaa la odhanayaa boqolkiiba saddex iyo soddon huludkii addoonkani miyuu ka badan yahay mise wuu ka yaryahay waa inaanu saddex iyo soddon kaa dhaafay halka laga duulaya waa halkaa waxa haddaba iska bannaan addoonka noocaa isagoo nool qofkani inuu iibiyo sooma odhanin markaan dhinto xor baa tahay haddii gadaal uu ama duruufi qabato ama u baahdo addoonkan iyo iibkiisa wuu iibin karaa laakiin dee maxaa ka soo baxaya meesha wuu buray ixsaankii uu sameeyey wuu buray ixsaankii ixsaan wakti labu ahaa waktigii intaan la gaadhinba wuu tasarufay wuu sii iibiyey cid buu siiyey wuuba xoreeyey mudabbarnimadii way burtay ee waxaan iminkana xaq buu leeyay taasuu kuu sheego wayajuusu lahu an yabiicahu fii xaali xayaatihi intuu noolaya wuu iska iibsan karaa wayabtulu tadbiiru mudabarkiina dee waa buray arrinkiisi waa xadiidkaasaa tilmaamaya halkaa hoose kugu dhigana bukhaari iyo muslim ku sugan wuu nebigu uhi ana rajulan actaqa gulaaman lahu can duburin faxtaaja faakhadahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam faqaala man yashtariinii bihi man yashtariinii minii man yashtariihi minii man yashtariihi man yashtariihi minii addoonkan macnaha yaa iga iibsanaya ninkani kanunbuu xoolo ka tegay kiina mudabar buu noqday markaa nabigu wuxuu leey war wax xoolaaba kanuu ka tegaye waynu iibinaynaa yaa iibsanaya wa xukmu lmudabar fii xaali xayaati sayid xukmu lcabdi lqim waxau ku leeyahay xukmu lmudabar addoonka noocan loo dibdhigay layidhi markaan dhinto xor baa tahay fii xaali xayaati sayid inta uu ka sayidkiisa ahi nool yahay xukmu lcabdi addoon buu la mid yahay alqini ee saafiga ahaa ee addoonnimadiisa aan waxba ku darmin laba magac baa halkana kaaga soo baxay midi waa sayid sayid iyo cabdi cabdiguna dee waa addoonkii sayidkuna waa kii lahaa midka kale kaaga soo baxay waxa weeye alqin qinigu waa addoonka aan wax shardi ku xidhnayn macnaha mubacad maaha mukaatab maaha mudabar maaha muwalada maaha waa addoon addoona oo wax kaloo weheliya aanu jirin kaasaa qini la ydhaha marka kan mudabarka ah inta ninkii hadalkan u yidhi uu nool yahay waa addoon caadiyahun waa saas weeye xukmu lmudabar fii xaali xayaati sayid kii iska lahaa intuu nool yahay waa xukmu lcabdi lqin addoon caadiyahun weeye dee ama odhanayo tasaruf buu leeyahay waxyaabo kalaa xorriyaad kale u leeyahay addoon caadiya halkaasuu markaas isagana maray masale kaleo haddana halkan ku xuseeyaa oo dee nusuustu ka warramayso waa masalada laydhaha kitaabat lcabd addoonkii oo la kitaabeeyo aayadda saddex iyo soddona suuratu nuurna arrinta ay ka warramayso wey addoonka waxaa jira qeyb laydhaha mukaatab cabdun mukaatab magacaa mid loo yaqaano mid mukaatab laydhaha waxbaa lala qortay waxaana weeye qofkii oo addoonkii oo la idhaahdo ama isaguba ha codsada ama ha loo soo jeediye hebelow haddaad intaa la kaalaydo xor baatay dana haddaad la kaalaydo hal milyan xor baatay laba milyan xor baatay waxuun ayaa lagu xidhay isna caqadkaa wuu saxeexay shuruudahan soo socdana waa laga helay magaciisa waxaa loo yaqaanaa mukaatab kolkay arrintu caynkaa tahay axkaamta ma ka dhalanaysa waa taa waxaa sidaa sheegaysa aayadda suuratu nuur ku sugana tiradeeda aynu tilmaanay ilaahay uu yihi waaladiina yabtaquuna alkitaab mimaa malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa waaladiina yabtaquuna alkitaab kuwa doonaya inay wax idinla qortaan mimaa malakat aymaanukum ee addoomihiina ka mid a fakaatibuuhum waxla qorta in calimtum fiihim khayran haddaad ku ogtihiin wanaag inay ballan oofin karaan shaqaysan karaan heshiis hirgelin karaan haddaad ku ogtihiin oo aanay khiyaano warin wax la qorta waaya waxa markaas lagu xidhay adduunka ah adduunka layidhi la kaalayna waa lag waxaa la yidhahdaa fi lfiqi annujuum nujuum baa la yidhaahdaa haddaad maqasho iyagoo la yuqasat nujuum nujuumta waa la qaybinayaa waa maalka midla halkaa milyana layidhi la kaalay baa nujuum loo yaqaana nujuumna waxaa loogu magacaabay waa munajama waa waktiyaysanta waktigaa intaa bixi waktigaa intaa bixi waktigaa intaa waa si isdabajoog ahoo haftaa buu bixinaya kaa wey in la fahmana waxaa ku xidhan dee aayaddii baa sidaa uga warramaysa xadiidkii nebiguna wuu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam sida axaadiidta soo socota ay tilmaamayso haddaanu qofku mukaatabkan iyo axkaamtiisa fahminna aayaddaa suuratu nuur maba fahmayo muxuu yahay kan la qoraya iyo qoraalkan iyo addoonkan iyo muxuu aha unbuohanaya iska dhaafaya walkitaabatu mustaxabatu addoonkii in heshiiskan lala qortaa waa sunne ila ilaahay baa amarkaa ku bixiyey idaa sa'alaha alcabdu addoonku markuu codsado ee uu idhaahdo hebelow heshiis ila qoraan daadi doone wa kaana ma'duunan waxaa ma'muunan marka uu yahay mid la aamini karo muktasiban shaqaysan kara labadaa shardi baa laga maarmaana qofaa khaa'in ahayn oon fakanayn waa inuu yihi ee aamina shaqaysanna kara masalan hadduu wax khiyaamaynayo dee lama ogola wuu baxsanaya haddaanu shaqaysan kara inuu cadilan yahay dee heshiisku muxuu faa'iido leeyahy qofkan cadilana naafada ah bulshada adigu ka hay intii lagu sii dhex dayn lahaa ilaa waa u shaqaysan karee labadaa shardi waxaa laga faa'iidaysanayaa shardigaa ilaahay uu ku xudhuuri in calimtum fiihim khayran aayaddaa shardigaa dhigtay haddaa khayr ku ogtihiin ammaano uu leeyahay awoodna uu leeyahay walaa tasixu ma ansaxaysa ilaa bimaalin macluum xoolo la yaqaanu bay ku ansaxaysa war maxaan keenaa intaa keen waa in go-aan oon muran ka imanayn wayakuunu mu'ajalan mid ku waktiyaysan buu noqonaya ilaa ajalin macluum muddo la yaqaano aqaluhu inta ugu yarina najmaani laba najmi ay ti labada najmi maaha laba xidig maaha xidigaha carabtu waxbay ku tirsataa xidigaasi markuu dhaco xidigaas ururku markay soo bax markay laxadhacaan bay laxa dhalaan sooma ahayn dee waa taariikh waa leyt la sameeye wey markay laxadhacaan ayay laxadhalaan waktiga idaha haysimadooda ay joogto xidigaha laxuhu meel bay taagayiin markay laxuhu dhacaanna dee idihiibaabay dhalayba laakiin waxaa isweydiin laka aan laxaba garanayn maxaa dhayt loogu samayn rag badan baa iminka marka la idhaahdo laxaha la sheegaya waa maxa aan garanayninba idaha iyo laxaha iyo waa bahalaha xidigaha erre uruursane cirka ku yaalla halkaa aad ka eegi karayso looda iyo weylaha iyo laxaha iyo soomaalideena miyigu kuwaasay wax ku tirayaa marka nujuum xidigaasaa dhacay xidigaasaa soo baxay xidigaasi halkaasuu marayaa waa waxyaabihii lagu marka aqaluhu najmaani laba wakti weeye muddada loo qabanaya u yaraan laba wakti saddex wakti afar wakti halka milyan saddex jeer baad kala keenaysa u yaraan laba jeer baad kala keenaysa mar shan boqol mar sideed boqol mar laba jeer ama shan boqola ama mar toddobiya mar saddexa saas wey waxa uu haddaba ku uhi wahiya qoraalka noocani kitaabadani min jihati sayid laazima dhinaca ninkan waxle way ka go-anta wa min jihati almukaatab ninkan addoonka ah xaggiisana jaa-izatun way ka furantay cuquudda iyo heshiisyada laba loo qaybiya jaa-izu طarafayn wa laazimu طarafayn wa jaa-izun min طarafin wa laazimun min طarafin heshiisyadu saasay u socdaa macnaheedu waxa weeye laazimu darafayn heshiisku labada dhan wuu ka xidhan yahay xorniba kama jirto waa xaq ay tahay in la fuliyo uun haddaa wax kala kiraysataan maalan yaa kiradii kani xaq uma laha ilaa muddadii la qabsaday inuu fasakho oo ulaa ka guur anaa galayay banne ama mid kale aan ka kareeyey kan kalena xaq uma leh inuu dhaa waan ka baxay hadduu doonaya ha kiraysto waa heshiisyada labada dhan ka xidhan bay ka mid yihin heshiisyada labada dhanba ka furan waxaa ka mid ah shuraakadii oo kale mudaarabadii oo kale qof baa tidhi ii shaqee qof baa aad tidhi aan shuraako noqonno goortay doonaan way isku darsan karaan goortay doonaanna way kala bixin kala bixi karaan labada dhanba wuu ka furan yahi heshiisyada dhan ka xidhan dhanna ka furan waxaa ka mid a heshiiskan oo kale iyadoo loo dadaalayo xornimada ninkii addoonkan lahaa mar hadduu saxeexo oo udhaa intaa haddaad la kaalaydo xor baa tahay dib ugama noqon karo laakiin addoonkii dhinaciisa way ka furan tahay hadduu waxba socodsiin waayo waan addoonnimadeydii baan iskaga noqday buu odhan karaa wax alla wax aan soo helay ma jiree halkaygii horaan ka miisaya wuu odhan karaa inuu soo noqdo waa la aqbalaya laakiin kan wax lahi inuu ka noqdo lama maya waa noocaa halkaasay ku daban leedahay cuquudda islaamka qaybahaas uu tixgeliyey wahiya min jihati sayid laazima qoraalkani uu ka xidhay dhinaca ninka wax leh wa min jihati almukaatab jaa-isa ninkan addoonkaa dhinaciisana way ka furantay way furan tahay iyo way xidhan tahay wuu si yaro fasiray waxa uhi falahu faskuhaa mataashaa addoonku goortuu doono wuu fasakhi karaa wuu kansali karaa oo wuu odhan karaa heshiiskeenii aynu kala qorannay ninow eed lacagtaygaga sugayseen ku xoroobi lahaa waan kansalgareeyey waxba kama jiraan waan fasakhay waa sidaas weeye layguma halleeyo waxba hayga sugna doon baan ahay waxaad isweydiinaysaa maxaa soo kordhay markanuu qoraalkan iyo heshiiskan saxeexay qofkan addoonka ahay maxaa natiijo ahe ka dhalatay heshiiskana lagu kasbaya tii buu sheegay xorriyaadka uu yeelan karo qofkani waxa uhi walilmukaatabi tasaruf addoonkan wax lala qortay waxa uu leeyahy maamul inuu wax maamulu dhaqdhaqaaq sameeyo fii maa fii yadihi min almaal maalka gacantiisa ku sugan wuu ku tasarufi karaa wixii uu soo shaqaysto isagaa xor u ah sii istismaarinaya cid ku darsan kara maalgelin kara wixii isagu soo shaqaystay intaa uu qoraalka sameeyey hadda markii hore sidaamuu ahayna ogow intaanu heshiiskan gelin wax kastuu soo shaqeeya nin kale baa lahaa ninka isaga ayaa sii lahaa laakiin mar hadduu heshiiskan saxeexay xor wuxuu yahay wax kastuu shaqaysto inaanu ninkaa isaga lahaan jirin waxba ku lahayn ilaa wixii ay ku heshiiyeen mooyaane walilmukaatabi tasaruf fii maa fii yadihi min almaal qofkan wax lala qortay waxa uu gacantiisa ku hayo xor buu yihi kuna shaqaysan karaa wayajibu calaa sayid haddaba waxaa waajib ku ah ninkii isaga ahaa ee wax lahaa an yadaac canhu inuu ka saamaxo min maali alkitaabati maalkii ay kala qorteen maa inuu qeyb ka saamaxo wey yastaciinu bihi uu kaashanayo calaa adaa'i nujuumi alkitaaba maalkan la kala qortay qeyb ka mida waa inuu ka saamaxaa waa sidaas intaa waxa uu ku tilmaamaya aayaddaa suuratu nuure saddex saddex iyo soddon tiro raqamkeeduu yahay xukumay sheegtay oo ah markuu kitaabadaa iyo qoraalkaa iyo heshiiskaa addoonka iyo sayidka dhex maraya ilaahay ka soo warramay wuxuu raaciyey wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum wax ka siiya maalka ilaahay uu idin siiyey waa amar waa min siyaqi alamr waxay ka mid tahi waaba dee siiqooyinka qur-aanku u cabiro markuu xamrayo amar baa la bixiyo ilaahay wuxuu ihi wax ka siiya maalka ilaahay uu idin siiyey addoonkana xoraynaysaa wax ka siiya yaa lala hadlayaa waa ninkii wax lahaa ee heshiiska la qortay baa layidhi waxaan aad ku xidhay misale halkaa milyan baa tusaale inoo ahaa halkii milyan kama wada qaadaysido inaad bar ka dayso ayaa aayaddu amar ku bixisay boqol kun laba boqoloo kun ayaad ka daynaysa ood u sheegaysa waktiga uu u dhawaado inuu soo dhammeeyo wayajibu cala sayid waxaa waajib ku an yadaca canhu inuu addoonkii ka saamaxo min maali lkitaaba xoolihii la kala qortay maa yastaciinu bihi inuu u kaashado calaa adaa'i nujuumi lkitaaba nujuumtu waa wixii la kala qaadanayay kitaabaduna waa qoraalkii marka wixii la kala qortay bixintiisa waa inuu qayb ka saamaxaa oo ihahda isagoo aayadda ku camal falaya aayadduna faralnimo ay u taallo iyo waajibnimo intaa waan kaa daayay wuu ku qasbayn goormuu xor noqonaya tasaruf yeelan karaa ninkan ka madax banaananaya taasi uu dambaysiiyey waxa uhi walaa yactiqu ma xoroomayo ilaa biadaa'i jamiici ilmaal xoolaha uu iska dhammeeyo mooyaane xor noqon maayo ilaa biadaa'i jamiici ilmaal maalka dhammaantii waa inuu wada bixiyaa taasi waa mafhuum wax rag isku ogyahay ma xumadaanay ma uro wax rag isku ogyahay waa wanaagsan yahay marka waxaa la isku ogaa intaa inuu keeno intii baa la kala qortay intii qur-aanku uu farayna waa laga saamaxay de waa inuu baaqiga dhamaystiraa baaqiga waa inuu dhamaystiraa markaasuu xor noqon karaya xorriyaddiisii uu leeyahay xadiidka abi daa-uud ku sugan ee ibnu cumar uu warinayaa sidan tilmaamaya macnahan ilaa fiqigan nusuustan u sharxayaa waxau xadiidku leeyahay almukaatabu cabdun maa baqiya calayhi min mukaatabatihi dirhamun addoonku ninka qofkan mukaatabka laydhaha wax lala qortee magacan loo yaqaanaa waa addoonun inta dirham lagu leeyahy shilin inta lagu leeyahy xorriyaddiisii muu helin kaana waynu ka gudubnay qaybtan ugu dambaysaa waxa weeye qayb kale oo addoomaha ka mid ah ummadihii hore iyo ambiyadii hore iyo asxaabta iyo dee ummadda islaamkana waqti walba xukum dhexdooda macruufka ah oo ah qaybta loo yaqaano addoomaha dhadigunbay khusaysaade eh umma alwalada waa qayb loo yaqaano umma alwalada umma alwalad umma alwalad waxa weeye waa caruurtaada hooyadood laakiin addoonku ah taana wuxuna laga fahmayaaba dee qur-aanka intaan axaadiista kale la gaadhin ilaahay wuxuu ihi gabadh bani aadama ilaahay uu abuuray oo kaa xaaraantis xaaraan ka ahay laba midun baad kula xidhiiri kartaa soo ma ahayn waxa weeyaan ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanu inay ama ooridaadii tahay ama addoontaadii tahay haddaba haddii addoontaadii ay tahay oo caruur sidaa ay kugu dhasho waxay sugaysaa geeridaadii mar alla markay kow kaa tidhaahdee dhimato xor bay noqonaysaa halkay xornimada ka helaysaana waxa weeye dee waxa soo galay halkaagii caruurtaadii baa soo gashay caruurtaadii baa yeelatay dhaxalkaagii horena maxaynu usoo nidhi qofku waalidkiisa ma yeesho soo maahayn qaacidadii hore caruurtaadii hooyadood yeelan maayaan marka suuq baa uga furmayaba geeridaadada tusbuxun bay u ragi in alla ku dilo waaye ninkeedii oo dhinta waxa ku xidhan xornimadeedii hadaanu xoraynin halkaasay markaa sidaa ayay isu daba yaalaan labadaasaa isku xiga kolka markuu ilaahay ka warramay suuratu nisaa haddii aad dib u akhrido dumarka muxaramaadka ah ee guurkoodu xaraamta yahay ee aan loo galmoonin karaynin wuxuu ku daray walmuxsanaatu min annisaa dumarka rag u mehersan in aad galmo iyo guur u samaysaan waa idinka xaaraan buu ilahay yidhi waa sodoh nin u mehersan maxaa aayadda la socda ilaa maa malakat aymaanuk kuwa addoomihii addoommaha gacmihiinu ay milkiyeen mooyaane oo addoontaa iyadaa mid gaale hadduu qabay oo laga soo qabsado jihaadkii lagu qabsado lama odhanayo cid baa qabtee meherkaasi waa ka guur waa laga guuray ilaahay meherka amray ayaa imikana amray inuu baatil yahay ayaa sheegay inuu baatil yahay marka gabadh nin le oo xaaraan guurkeeda iyo galmadeedu ilaa taa addoontaa mooyaane asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim waa su-aalay isweydiiyeen oo aayaddu jawaab ka bixisay markii lasoo qabqabtay addoomihii ee dabeetana mujaahidiinta ay qaybsadeena midba dhowr dumara uu la hadaafay oo rag xaasasu ahaa ayay dee ragga qaar yidhahdeen warqaar baa qabi jirae maxaanu ka yaabaa war sodoho kufaarta sodohoodii weeye bal ka warrama markaasaa ilaahay uu ka jawaabo layidhi kuwan tani sodoho ma aha xalaal bay idiin tahay baa layidhi waa la fasaxay kolka marka baabkan uu ugu dambaysiiyey kitaabka uu ka warramayaa waxa weeye baabu ummi lwalad ubadkaaga tii hooyada u ahayd ee aada milkulyamiin kula mucaamaloonaysay marka aad dhimato arrinkeedu muxuu noqonayaa magaca umulwalad haddii aada maqashana fiqiga islaamiga iyo axaadiidta waa kaawey qaaciidadaa horeanay ku dabalahay waidaa asaaba sayidu amata ninku marka uu adoontiisa galmo u sameeyo fawadacat ay dhasho maa tabayana shay uu ka muuqday fiihi isaga ilmo uu ka muuqday shay-un min khalqi aadamiyi sawir bani aadam wax yaroo dhicisahoo uu ka muuqday ayay dhashay xaruma calayhi baycuhaa wa rahnuhaa wa hibatuha waxaa isagii ka xaraam noqonaya inuu iibiyo inuu raan u bixiyo iyo inuu cid kala siiyo wajaaza lahu waxa u bannaan atasarufu fiiha inuu iska isticmaalo bilistikhdaam inay u adeegto walwai iyo inuu la mucaamaloodo kelmadii maaragtay caasnimo waidaa maata sayidu kan iska lihi marka uu dhintana cataqad way xoroobaysaa min ra'si maalihi raasumaalkay ka xoroobaysa xooloodo xoolihiisoo isku wada jiray ka xoroobaysa qabla aduyuuni walwasaaya intaan dayn la bixin een dardaaran la bixin ayay xoroobaysa wa waladuhaa ilmaheedii min hayrihi cid kale ay u dhashayna bimansilatihaa halkeedii buu gelayaa ay idaa atat biwaladin min hayri sayidihaa bacda an asbaxat uma walad fa waladuhaa yusbix xora intaasuu kuu sheegay waxa uu ku uri ninku marka uu addoontiisa galmo u sameeyo koow ee dabeetana ay dhasho ilmo ilmana goormaa la sheegi karaa dee wax sawir bani aadam lahu dhicis yaroo sawir bani aadam leh mid dhamaysa hadday dhasho hadalkeeda baddaa ee xataa dhicis sawir bani aadam la ay dhasho markaa waxa ay noqotay ubadkiisa hooyadood ayay noqotay waxay sugaysaa inay xorowdo geeridiisa dabadeed kalama carari karo xornimada noocaasa ma hibayn karo ma iibin karo rahanna uma dhigi karo macnaha wixii tasaruf adoon lagu samayn jiray uu ka xidhan yahay waa xaqay leedao islaamku uu siiyo laga deerifayn karayn taa waa fahamtay laakiin maxaa u banaan istikhdaam iyo wadi baa u banaan bu ku tasarufku waa caynkaa waa sidaa maaragtay ay ugu adeegayso galmada ugu samaynayo saasibaa marka ansixi kara kololla kolka uu dhintana cataqat min ra'si maalihi uludkii lagama eegayo macnaha eeg raasumaalka wuxuu kaala cararayaa lagama eegayo saddex dalool ow dalool xoolihiisa laakiin xoolihii oo isku wada jiro oon ulud loo eegin oon dayn loo eegin oon dardaaran loo eegin horey bay kasii baxday iyadu wax xoolahaoo kale haddaanu lahayna keligeeduu leeyahayna way xoroobaysaa marnaba iyada lama joojin karayo qabla duyuun walwasaaya dayn iyo dardaaran intaan la eegin een ulud la eegin ayay xoroobaysaa waladkii markaa cid kale ay u dhashay isna xor buu noqonayaa maalan haddii xataa cid kale ay u dhasho oo sidee ugu dhali kartaa dee shubha oo kale maalan cid baa mooda inay umehersamayso cid baa galma si kadisa ay uga dhacday iyo si khata'a markaa ilmahay dhashay ilmahaasina iyadunbu la mid iyo isna uu xoroobaya waxa uu markaa u gudbay inuu haddana nooc kale ka waramo noocaasoo ah addoontiioo iyada nin uu guursanayo ayuu iyadana xusay addoontiioo nin guursanaya maala addoonta qofkan iska leh hadduu la mucaamaloodo dee waa taa aayaddu sheegaysa ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanahum laakiin haddii addoon adigu aada leedahay ninuu kaa guursado oo aada kula xidhiiddo de way dhici kartaae noocan oo kale maaha sawirka noocana ma leh addoontaa iyada adaa iska leh isagu laakiin wuxuu guursan islaamku wuxuu baneeyey guurka addoonta uu xaaraantinimeeyey marka masalan qofku uu guursan kari waayo tuxor ah ayaa loo baneeyey inuu addoontaa ku asturnaado oo sina uu ka asturnaado kolkaasaa loo baneeyey sida suuratu baqara aynu kusoo marayn walaamatun mu'mina khayrun min mushrika walow acjabatkum addoontaa mu'minadda ah ayaa dhaanta tu kaafiradood guursato haba ku yaabgelisee tiibuu marka tilmaamo waxau ihi waman asaaba qofka u galmooda amata khayrihii addoon cid kale ay leedahay binikaaxin guur buu kula xidhiidhay oo ninbuu ka guursaday addoon kaleu leeyahy falwaladu minhaa mamluuk oo ubadka ay u dhasho waxa yeelanaya lisayirihaa ka iyadana hunbaa yeelanaya wain asaabahaa bishubha haddii uu ismoodsiis ugu galmoodana fa waladuhu minhaa xor waladka ay u dhashaa waa xor markaana wa calayhi qiimatu lisayid waladkan qiimadiisana sayidka addoonta lebaa leh waa axkaamtii baynu ku jirnay addoomaha marka waxa uu ku yihi addoon cid kale ay leedahay qof hadduu galmo u sameeyo guur uu guursaday daraaddeed natiijada ka dhalanaysaa waxa weye isagu ha ku asturnaado laakiin ubadka ay dhasho isaga ay u dhasho addoommay u noqonayaan kii addoonta lahaa kii addoonta lahaa waxa kala duwan addoontaadu markay ubadku u dhasho iyo marka addoon nin kale uu leeyahay aada guursataa kala duwan addoontaadu markay ubad kuu dhasho iyagu waa xor iyana waxay xoroobaysaa marka geeridaada kadib laakiin addoon nin kale uu leeyahay haddii aada guursato ubadkii waxay noqonayaan addoomo sidaa darteed baa aayaddu tidhi inaa iska dhowrsoonaataan ayaa idiin khayr badan maadaama ubadkii uu noqonayo addooma uu noqonayo waa kaa kuu sheegay falwaladu minha mamluukun lisayidiha waladkii waxaa yeelanayaa kii addoonta lahaa ayaa addoomihiisa ku tirsan yihin haddaba addoon nin kale leeyahay baa si ismootiisa qofkani uula kulmay shubha shubhaduna shubhatulmaxa shubhatu dariiq shubhat lfaacil intaba fuqaadu way u qaybin jireene maala xaaskiisii buu moodo sidaasuu ugu dhacay ama guur buu guursaday kii lahaa iyadoon u guurinbu guur faasida guursaday markay caynkaa tahay ilmaha ay dhashaa waa xor addoontan iyada ah ee aada la kulantay ee si aan sharci ahayn aada ula kulantay oo maala smootiisa oo aan sina ahayn waladka ay dhasho waa xor ninkii haddaba addoonta lahaa haddii waladkii uu waayey miyaan wax la siinayn ila wixii addoontiisu ay dhashay isagaa yeelan jiray suuqaasi uu ka xidhmo waladkii wuu xoroobay waa kaa kuuli qiimadiisa la siinaya oo calayhi qiimatu